زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمن كان عقبة بن نافع رجلا كما كان أستاذ الإنسانية سيدنا محمد بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا
الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال قدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال cuqbata bnu naafic alqurashi waa amiirkii afrika ee khilaafadii mucaawiya iyo midii xigta ee yasiid binu mucaawiya waa asaasihii magaalada kheyrawaan kuna deegaameeyey muraabidiintii muslimiinta waa haliyey lagu garanaya geesinimo go'aan adeeg diin iyo akhlaaq wanaagsan wuxuu ka qayb qaatay furashadii masar wuxuuna ka mid ahaa ciidamadii muslimiinta ee ugu horreeya ee gala masar kuwaas oo uu hogaaminaya camar bnulcaas oo aan uga soo sheekaynay xalqadii hore wuxuu khibrad iyo waayo aragnimo dheeri ah ka karoorsaday dagaaladii uu kala soo qayb qaatay camar bnulcaas waxaana markii muslimiintu ay qabsadeen masar ee loo soo gudbay waqooyiga afrika uu ka mid ahaa ciidamadii muslimiinta ee la dejiyey magaalada barqa muddo kadibna camar bnulcaas oo arkay khibraddiisa iyo howlkarnimadiisa ayaa u magacaabay mas-uulka ciidanka ee barqa kadibna cumar ayaa ku soo laabtay magaalada fustaad ee masar oo xilligaas uu ku yaalay taliskiisa taariikhyahanadu waxay sheegaan in magacaabista cuqba ee mas-uulka barqa ay ahayd khudad muwafaq ah oo barbilow u noqotay furashada waqooyiga qaaradda afrika oo dhan cuqbo ayaa magaalada barqa ka bilaabay dacwada islaamka iyo inuu dadka ugu yeero towxiidka kadibna uu si fiican u darso bey-ada iyo deegaanka wuxuu dadaal xoogan ku bixinaya sidii uu islaamku ugu xididaysan lahaa afrika wuxuuna ka walwalsanaa inay dadku dib ugu noqdaan jahliga iyo diinla-aanta haddii ciidanka muslimiinta ee muraabidiinta ah dib ugu noqdaan dhulalkooda kadib markii uu darsay dadka iyo deegaanka wuxuu ogaaday in bulshooyinka ku dhaqan dalkaas ay yihiin dad si fudud u qaadanaya diinka balse haddii laga tago dib ugu noqonaya dhaqannadii ay ku jireen ee jaahiliyadda sidaas darteed wuxuu khaliifkii muslimiinta la wadaagay aragti ah in la helo qaacido adag oo ay leeyihiin muslimiinta taas oo ay ka dullaan tegi karaan ciidamada muslimiinta dadkana hantidooda iyo maalkooda looga difaaci karo cadowga soo weeraraya mucaawiya oo ahaa khaliifkii muslimiinta ee xilligaas ayaa cuqba u magacaabay abaanduulaha furashooyinka afrika wuxuuna u soo diray toban kun oo ciidamo muslimiin ah sida uu ibnu athiir kusoo guurinayo alkaamil fi taariikh waxaa sidoo kale ciidankaas ku biiray jamci badan oo ka mid ah dadkii soo islaamay ee ku noolaa waqooyiga afrika oo ay ugu horeeyaan dadka loo yaqaano barbariyiinta sheekh cabdixamiid kashka oo ka warramayay taariikhda dahabiga ee halyeegan ayaa wuxuu sheegay inuu cuqbo ahaa geesi ka dhex muuqda abdaasha muslimiinta كان عقبة بن نافع رجلا كما كان أستاذ الإنسانية سيدنا محمد بين الناس رجلا cuqbata ibnu naafic wuxuu ahaa qof sidaba nebiga oo macallinka insaanka ah uu qof u ahaa marka uu dadka ku dhex jiro ragga dhexdooda waxaa ku jira geesi geesiyada dhexdoodana waxaa ku jira qof tusaale ah cuqbata ibnu naafic mujaahidkaasi wuxuu dhashay sannad ka hor hijiriyada wuxuu ku barbaaray dhabta islaamka waxaa ka buuxsamay nuurka nebiga cuqba wuxuu leeyahay mawaaqif uu islaamku ku faano wuxuu ka qayb galay furashadii masar wuxuu sidoo kale ka qayb galay furashadii balqa intaa kadib wuxuu hoggaamiyey ciidankii tirada badnaa ee ku duulay waqooyiga afrika wuxuu watay toban kun oo ciidan muwaxidiin ah dhammaantood waxay isugu imaanayeen hal raayo oo keliya taasoo ah laa ilaaha ila allah waxayna hoos tegi jireen hal mucaskar oo ah mucaskarka tawxiidka كان على رأس عشرة آلاف موحد كلهم ينضوون تحت راية واحدة هي قول لا إله إلا الله وتحت معسكر واحد هو معسكر التوحيد arrimaha lagu xasuusto cuqba waxaa ka mid ahaa inuu ahaa shakhsiyad si adag isugu xidha allah casa wajal taasna ay keentay inuu ka mid noqdo dadka mustujaabu dacwo ah ee la aqbalo ducadooda marka uu culays soo fuulo ciidanka uu hogaaminayo wuxuu ahaa mid gacmaha u taaga samada allahna weydiista gurmad iyo gargaar waxaana arrinta lala yaabay ay tahay in durbadiiba allah uu ka soo jawaabayay baryada addoonkaas caabidka ahaa mar kale sheekh cabdilxamiid wuxuu isdultaag ku samaynayaa mid ka mida mawaaqiiftii ugu adkaa ee uu la kulmay ciidanka muslimiinta allahna uu ku badbaadiyey ducada cuqba بينما هو في طريقه إلى تونس ليفتحها إذ isagoo ku sii jeeda tuunis si uu u furto ciidanka ayaa waxaa qabtay haraad daran biyana lama hayo way dhammaadeen idinkuna waad ogtihiin ahmiyadda ay biyuhu leeyihiin ciidanka loojistigu waxay ka shaqeeyaan arrimahan oo kale haddii gurmad la waayana ciidanku wuxuu la kulmayaa dhibaato adag maxaa la samaynayaa kuleelku wuu daran yahay saxaruhuna wuxuu isku beddelay raran qorraxduna dhulka ayay ku dhacaysaa carladuna waxay isku beddeshay mid wejiga gubta muxuu samaynayaa hogaamiyaha cuqba ma wuxuu aadayaa washington iyo moscow amba galbeedka iyo bariga maya bal waxa uu aadayaa hoggaanka sare ee albaabkiisa ay ku qoran tahay الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نزل عن صهوة جواده وصلى waxa uu ka soo degay faraskiisa wuxuuna alle u dukaday laba ragcadood isagoo niyeysay dantiisa loo oofiyo haddii aad wax weydiisanayso alle wax weydiiso haddii aad kaalmo weydiisanaysane alla weydiiso nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii ay arrin ku adkaato salaadda ayuu carari jiray cuqba wuxuu dukaday laba ragcadood uu u niyeystay in loo oofiyo baahidiisa maba dhammaynin ilaa uu arkay faraskiisa oo dhagaxa lugihiisa ku garaacaya waxaana halkaasi ka dilaacday il durduraysa هذه الضربة عين ماء جارية صافية الح- هذا المكان ما زال موجود في طريقك إلى تونس اسمه ماء فرس المكان ما زال مسمى بهذا الاسم ماء فرس على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال مقام في الذرى صعب أنالي
intii uu hogaaminayay futuuxaadkii waqooyiga afrika waxyaabaha lagu xasuusto cuqbata bnu naafic waxaa ka mid ah inuu dhisay magaalada qadiimiga ee lagu magacaabo khayrawaan oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir u jirta caasimadda dalka tuunis taariikhyahanadu waxay sheegaan in sannadkii kontonaad ee hijriga uu cuqba ku baraarugay in qaar ka mid ah dadkii ansaarta u ahaa ee berberiyiinta ay bilaabeen inay ka noqdaan diinta islaamka ayna buriyeen ballamihii lala galay kadibna uu ogaaday in xalka keliya ee looga hortegi karo arrintaas laguna badbaadin karo afrika ay tahay in la dhiso magaalo barkulan u naqata muslimiinta iyo saldhig ay ka ambaqaadaan ciidanka muslimiinta wuxuuna ugu dambayntii dhidabada u taagay magaalada khayrawaan oo noqotay taliska laga abaabulay futuuxaadkii lagu furtay jazaa'ir galbeedka afrika isbeyn iyo qeybaha kale ee qaaradda afrika cuqba markii uu dhisay magaalada ayaa laga casilay xilkii uu hayay sannadkii konton iyo shanaad ee hijriga balse waxaa dib loogu soo celiyey sannadkii lixdan iyo labaad ee hijriga xilligaas oo uu halkiisii ka sii ambaqaaday futuuxaadka iyo duulaanadii lagu faafinayay risaalada islaamka ee uu ka waday qaaradda afrika marxalad dambe wuxuu cuqba jiiray dhul ballaaran oo kar u dhaafay ilaa kun mayl kadib markii raayadii uu ka xambaaray magaalada khayrawaan ee tuunis uu gaarsiiyey ilaa badweynta atlantiga in ciidankii uu hogaaminayay cuqba ay qabsadaan badweynta atlantiga waxay ka dhigneyd inuu ku guulaystay xureynta inta badan dhulka maqhribul islaami masaadirta taariikhda waxay sheegaan in cuqba markii uu gaaray badweynta atlantiga uu yidhi yaa rabbi haddii aysan baddan i hor istaagi lahayn waxaan u sii gudbi lahaa magaalooyinka anigoo dartaa u dagaalamaya beegsanaya kuwii kugu gaaloobay ilaa adduunyada guudkeeda laga weynayo cid sokodaada la caabudo
هذه أسدنا والله قامت كشرت أنيابها والأسد تخشى إن تراءت صالت الآساد غضبان تقتل الكفر وجالا markii uu soo dhowaaday istishaadkiisa cuqba wuxuu dareemay inuu la kulmi doono rabbigiisa wuxuuna isugu yeeray owlaaddiisa wuxuuna ku yidhi nafteeda allah ayaan ka iibsaday mana garanayo inaad dib ii arki doontaan iyo in kale waxaan allaah weydiisanayaa inuu iga aqbalo camalkayga kadibna wuxuu ku shahiiday kamiin ay u dhigeen ciidamadii ruumaanka wuxuu shahiiday sannadkii lixdan iyo saddexaad ee hijriga waxaana xilligaas cimrigiisu u ahaa lixdan iyo afar sano istishhaadkiisu wuxuu ahaa mid ay la gilgilatay ummadda inkastoo tirada askarta la shahiida cuqba ay ahaayeen tiro aad u yar islamarkaana ciidanka badankiisii uu ka badbaaday kamiinkaasi haddana geeridiisu waxay gilgishay sufuufta ciidanka taariikhyahanadu waxay sheegaan inuu ciidanka intiisa badan faray inay insixaabaan isaga iyo majmuuco koobanna ay ku hareen goobta dagaalka ayna dagaalamayeen ilaa ay ka shahiideen sidaas ayuu xagga rabbigiisa ku aaday faatixii afrika cuqbata bnu naafic allah u naxariistee فامضي للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآساد نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآسى لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا